maalinkii shalay waxaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ka dhacay dhaawac ciidamo ka tirsan maamulka labaxay hirshabelle ugu geysteen qof shacab ah ciidamada oo watay gaari abdibilo ah ayaa waxay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku sugnaa suuqa magaalada jowhar rasaasta oo ay ka rideen qori dhashiika ayaa waxa ay sababtay dhaawac nin lagu magacaabo xaaji xuseen oo ka mid ahaa dadka ku nool magaalada jowhar nin la dhashay ruuxa la dhaawacay oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhaawac walaalkiisa loo qaaday magaalada muqdisho wallahi wax culeyskeeda la waaniya wax yacni oo qof bini aadan uu qaadan kara maaha wax culeys la waa waka inkastoo qadar iska hayd haddana waxaan wax culeysa waaniya ninkii dhaawacaan babixin hadda xamar u dirni wallahi kolba in arrinkan oo wax ka bedel la keena hadduu alla ku idmaayo shacabkan iyo dhishikaas dhax ordaayo in uu la kala badbaadiyo intaas u sheega insha allah si kastaba ha ahaatee waxaa maalinba maalinta xigta lasoo tabiyaa dilalka iyo dhaawacyada ay geysanayaan ciidamada dowladda federaal iyo kuwa maamulada ku daaban ee uu shisheeyaha dalka ka dhisay kuwaasi oo aanay jirin cid kula xisaabtamaysa dhaawacyada iyo dilalka ay geysanayaan taasi cagsigeeda waxaa si amni leh goobta kaga dhaqaaqaya askariga falkan geystay